maamulka garoonka diyaaradaha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ugu mahadceliyey wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda jubbaland dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyey garoonka kaasi oo ah howlqabow oo loogu talagalay in ay ku nastaan dadka rikaabka ah qaar ka mid ah bulshada degmada kismaayo oo islamarkaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha degmada iyo sidoo kale howlwadeennada garoonka ayaa wasaaradda ugu mahadceliyey dhismahan dhowaan la dhammaystiray wallahi meel qabow waa imaana wasaaradda maaliyadda jubbaland waa u mahad celinaynaa meeshan iyo meel kasii weyn iyo kasii daran inay noo sii dhistaan u hambalyeynaynaa ma insha allah marka horumar wanaagsan ay qabate marka hore ha usii socoto ha usii tilaabsato meel qabow oo buuq la'aan oo jawi degan aan hadda imaane marka saasaan leeyahay dowladda jubbaland iyo wasaaraddeeda kulli dhammaan marka dhammaan waan salaamayaa kismaayo kulli meeshan meel qabow oo kaala arag waay maasha allah thank you waana mahadsantihiin kulligiin dhammaan wasaaradda maaliyadda ilaa dowladda dhammaan waa u mahad celinaynaa annaga waxaan nahay shaqaalihii baalma annagoo rabno inaan si fiican si wanaagsan ugu shaqayna dadweynaha meesha oo soo galo oo hoolka lagu soo dhaweeyo oo garoonka ka dhoofaye cid kasta oo ka qayb qaadatay hoolkan dhismihiisa waa ugu mahad celinaynaa marka waxaan rabnaa dadkan inaan si hufan ugu adeegno howl qabow oo qurux badan aad u wanaagsan baa lagu soo kordhiyey meesha cid kastaoo ka qayb qaadatana waa ugu mahad celinaynaa gaar ahaan waxaan ugu sii mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda iyo dowladda jubbaland oo noogu soo kordhisay holkaa quruxda badan leh garoonka waxaa ku soo kordhay dhismayaal casri ah oo ay kow ka tahay dhismaha departure terminalka oo runtii ay garab weyn naga siisay hay-adda brimisto mashruuca brimisto wasaaradda maaliyaddana ay ka ahayd hormuud dhismahaasi runtii wax badan buu ka bedelayaa adeega bulshada loo hayay iyo quruxdii garoonka iyo sumcad ahaan kastamka wasaaradda maaliyadda waxay dareemayaan kalsooni fara badan waxay dareemayaan in hadda ay yihiin ay haystaan meel ay ku ugu adeegi karaan bulshadooda waxaanan u mahad celinayaa guud ahaan dowladda jubbaland oo hawshani amni ahaan iyo dhan walbaba fududaysay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda